أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo qodobadiisa ugu doorka roon kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay saxiixdo heshiiskii nasaarada etoobiya lagu siinayey badda soomaaliya xilli magaalada ankara ee waddankaasi turkiga ay ku wada sugan yihiin wasiirada arrimaha dibadda etoobiya iyo soomaaliya muruqmaalka ku dhaqana magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujay dhibaatooyin ay ku hayaan kooxda riddada soomaaliya waxaa sii kordhaya khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dab xooggan oo ka kacay suuqa degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhimatay dhulgo xooggan oo ka dhacaya dalka yuganda wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa dowladda inaa u soo gebagabaysay ciidamada xisbada ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay madaxda jabhadda t b l f ee tigre kaasi oo salka ku haya doorashada madaxtinimo ee dalka etoobiya bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlada dacwiga ah ee ay ku dhawaaqday wilaayadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeedda bisha safar kun afar boqol lix iyo afartanka ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii oo dhan kooxda riddada soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay saxiixdo heshiiskii nasaarada etoobiya lagu siiyey badda soomaaliya xilli magaalada ankara ee dalka turkiga ay ku wada sugan yihiin wasiirada arrimaha dibadda etoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya ismaaciil salaad guleed ayaanu ka waraysanay aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaa magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in xabashida etoobiya lagu siiyo qeyb ka mida badda soomaaliya n ilawareedyo ayaa sheegaya in dowladda turkiga ay halkaasi isugu geysay wufuud ka kala socda dowladaha xabashida etoobiya iyo kooxda riddada soomaaliya n madaxweynaha dowladda dabadhilifka turkiga ayaa saacadihii lasoo dhaafay ee xalay iyo habeen hore qadka taleefanka wuxuu kula xiriiray abiy axmed iyo xasan gurguurte isagoona ku wargeliyey inay isku diyaariyaan saxiixa heshiiskani n xafiiska ra-iisul wasaaraha etoobiya qoraal uu soo saaray ayaa lagu sheegay in heshiiskani cusub ay dowladiisu siin doonto marinbadeed isagoona bogaadiyey dadaalada uu turkiga ku doonayo inuu ku meelmariyo damaca etoobiya ee badda soomaaliya inay qaadato diblomaasiyiin ku sugan dalka turkiga ayaa laga soo xigtay in heshiiskan cusub ay xabashida etoobiya ku heli doonaan guul weyn sababtuna ay tahay in saxiixa badda soomaaliya ay ka helayso kooxda riddada een heshiiskanina uu turkiga garwadeen ka yahay n madasha heshiiskan lagu saxiixayo ayaa la filayaa in goor dambe ay ku biiraan abiy axmed iyo xasan gurguurte xasan gurguurte hadda wuxuu ku sugan yahay magaalada kigaali ee caasimada wadanka ruwanda heshiiskan ay kooxda riddada gelayso ayaa noqonaya halis weyn iyadoo murta muuse bixi horaantii sanadkan bishii janaayo uu heshiis noocan oo kalea la galay abiy axmed balse heshiiska muuse bixi uu xabashida qalinka ugu duugaya waxaa ka khatar badan baa laleeyahay kan hadda kooxda riddada soomaaliya ay la gelayso dowladda xabashida ee etoobiya wixii kusoo kordha insha allahu tacaala waan soo gudbin doonaa waad mahadsantahay walaalka ismaaciil muruqmaalka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey dhibaatooyin ay ku hayaan kooxda riddada soomaaliya sida uu ku waramayo yaasir maxamed
dadkan oo isugu jira muruqmaal iyo xoogsatada ku dhaqan magaalada muqdisho oo warbaahinta kula hadlay caasimadda ayaa sheegay in kooxda riddada ee uu madaxa ka yahay murtad xasan garguurti ay dalka soo gelisay ajaaniibta rabeel ah kuwaasi oo badi ay ka keensatay dalalka dhaca bariga afrika kuna wareejisay shaqooyinkii ay iyagu qaban jireen qaar ka mid ah xoogsatada waxay sheegeen inay maanta wajahayaan shaqo la-aan baahsan kooxda riddada ahna ay ka hor istaagtay inay shaqadooda qabsadaan halkii ay iyagu xoogsan lahaayeenna ay ku bedelatay dad ajaaniib ah kuwaasi oo ay sheegeen inay dabaqii dejisay annaga sheegayaan shubala'aana ajaa'ibtiina waxay tegan yihiin waxay degan yihiin hoteelay degan yihiin subaxii hortaanay soo marmarayaan ayagoo dhar hal noocee loo qaaday labisan ay hortaana soo marayaan subaxii annagana sheegayaan shubala'aanahay subaxii gaariraaxi unbaa ma aragta markaan la nimaado koobshaa waxaan ku cabna ma haysano annagoo gaariraax gaariraax la'aan aa iska bixaynaa xaafaddii teginaa shaqadaynay dhinac walba ma aragtay qolo ajaanibaad la wareegtay waxa annaga waa soo lugaynaa waa sii lugaynaa maalin waa helnaa maalin waa weynaa waxa macquul ah hataa intay guryaheenna xalay aan dab laga shidin magaaladiina shaqo kuma yaro meel walba aad marto dhinac walba ajaanibaa ka shaqayne waxaa lagu leeyahay maaragtay meesha hadaad u shaqo tagi lahayd waxaa lagu leeyahay ma haystaa teestaro adiga saan ma tahay aqoonsi maa wadataa saan waaye silac iyo waxaan ahayn macnaha kalama kulano meeshaan qoraxdaan aan fadhinaa oo ilaahay ku barinaa oo maalinkii helno waa cunaa maalinkan waayna waa seexanaa waddankii oon shaqo ku yareen oo maanta kun soomaali ka shaqaysan kartaa waxaa la soo gelin lahaa toban kun oo ajnabi ah waxaan annaga qaban lahaynba dad kalaa qabanaya dakligaan anaga waddanka annaga waxa ugu qaban lahayn dad kalaa waddankooda u qaato waxaan annaga meesha ku hayna ma laha dhibaatadaasaana saamayso hadda haddadaan aan socdo ma aragtay shaqaa ka soo laabtay aniga alla iga soo wacay shalayinka soo shaqeeyey maraan soo shaqeeyo aan meeshii aan tagay shalay saakadan ayagoo qolo kaloo caddaan shaqaynayso ma aragtay idinka fasaxadkiina naala soo dhaa waan iska soo tagnay dalkii maxaa ku soo biiray dal shisheeyaa imaaday annagii soomaalida ahanoo meeshaan iska fadhinaa galabtii riigidaan sooba aan iska fadhiisanaa meeshaana shaqa aan ku sugnaa farsamo aan ka siinin ma laha farsamadii o dhan maxaa la wareega ajanabi galabtii annaga markay meeshaan aan iska fadhino annaga aan baahanna subaxdii ilaa si gurigeenna aan ga soo baxnay annagoo shaah cabbinaa soo baxnaa bartaanaan iska fadhiisanaa galabtii meeshaan maxaa nugu soo maraa hindi turki ajanuyaal badanaa nugu soo maraa meeshaan kenyaatiyaa nugu soo maraa yugandaa nugu soo marto oo shaqaaleeh oo fuundiyaalleh annaga maxaa nahay waa marka waddankii annaga u dhalanay oo ku shaqaysan lahayn haddii ajanabi la kaansido ay shaqaysaano annaga maxaan qabanaynaa wax shaqa la yidhaahna ma hayno murtad faarax cabdiqaadir oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada kooxda ridada ayaa sidoo kale meel fagaaraha ka aflagaadeeyey dadka muqdisho ku nool isaga oo dadkaasi ku tilmaamay kuwo mashaqaystayaal ah iyadoo aan horay usoo dhagaysanay in xitaa kuwii muruqmaalka ahaa ay shaqadoodii ka hor istaageen booskoodiina ay geliyeen dad ajaaniib ah oo isugu jira afrikaan iyo caddaan oo dalka dibaddiisa ay ka keensadeen markuu shaqaysan waayo ama fikiri waayo marka dambe wuxuu la imaanaya sheeko la yidhaahdo shiid aa magaalada ka jira waa maqasheen sooma shiidka ma jiree mashaqaysanimaa ka jirto qofkii shaxaadka ku noolaa ee nolosha dhalanteedka uu ku bixiyo qofkaas waayo qofka ka sheekeeya shiidka waa dadnimo xumo kooxda ridada soomaaliya ayaa sii kordhisay dhibaatada joogtada ah ee ay ku hayso shacabka ku dhaqan gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho
mahadsanid yaasir waxaa sii kordhaya khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dab xooggan oo ka kacay suuqa degmada jowhar ee wilaayada shabeellada dhexe walaalka xasaan carafaad ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa wararka ka imaanaya magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya inuu sii kordhaya khasaaraha ka dhashay dab xooggan oo ka kacay suuqa weyn ee magaaladaas waxaana halkaasi ka dhashay khasaare lixaad leh oo gaaray goobo ganacsi oo fara badan dabkan ayaa ilaa iyo hadda la sheegin waxyaabaha uu ka dhashay waxaana demintiisa la tacaalayay shacabka magaalada walow ay ku guulaysan waayeen inay dabka damiyaan ilaa goor dambe u geystay waxyeelo ballaaran waxaana marka dambe goobta soo gaaray gawaari cagaf cagaf ah oo kaalin ka qaatay deminta dabka xooggan waa kuwan qaar ka mid a shacabka magaalada jowhar oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen iyo khasaaraha ka dhashay dabka meeshaan maanta waxaa ka dhacda masiibo la soo koobi karin xilligou suuqa gubta xilligiisa kalaa la taagan yahay guryahayna annaga waxaa ku gubatay saddex makiin boqol looroo sisinah iyo maankaalkii laba sana la shiidaayay masiibo rabbaani ah oo ilaahay cirka ka keenay oon annaga aan ogayn waa hanti iyo ku gubatay ilaahay wuxuu nagu badbaadiyey inuu naf iyo ku dhimanin laakiin hanti oo aad iyo aad u ballaarana ku baaba'day waa u weyn oo gubta waxaa ka mid ah sisintaasi meeshaan waxaa ku aruursaneed lacag badanaa ku aruursaneed lacag badanaa meeshaan ku jirtay dhowr jeer ayuu sidan oo kale dab xoogan oo khasaare geystay ka kacay suuqa magaalada jowhar iyo sidoo kale suuqyada magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya mahadsanid cazaam howlgallo kala duwan oo khasaare lagu gaarsiiya cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silibiyiinta kenya shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buuro hiiraan mujaahidiinta ayaa shalay ilaa iyo laba qarax waxay ka fuliyeen bar kontarool oo maleeshiyaad murtadiin ay u tiilay gudaha degmada jalalaqsi ee wilaayadaasi qaraxyadaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah halkay ku dhaawacmeen afar kale magacyada maleeshiyaadka qaraxyadaasi lagu dilay waxaa ka mid ahaa salaad axmed weyraxow iyo murtad magaciisa lagu soo gaabiyey quruudo magacyada qaar ka mid ah maleeshiyaadka qaraxyadaasi lagu dhaawacay waxaa ka mid ah cumar xeefow iyo cabdiraxmaan dhagafiiq gaarisa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka nani oo hoostiga magaalada gaarisa waxay ku dileen mujrim si aad ah u dhibaatayn jiray dadka muslimiinta ee ku dhaqan gaarisa kaasoo muddo ay isku daba jireen mujaahidiinta mujribkan mujaahidiintu ay dileen ayaa lagu magacaabi jiray deeqow isaaq aadan kaasoo ka mid ahaa saraakiisha maleeshiyaadka murtadiinta ee dowladda salibiyadda kenya ay ka samaysay gaarisa ku dhowaad labaatan ruux ayaa ku dhimatay dhulgo xoogan oo ka dhacaya dalka uganda xaarta abduqaadir ayaa warbixinta warkanaya inta la xaqiijiyay ugu yaraan siddeed iyo toban ruux oo yugandees ah ayaa ku dhintay dhulgo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay waddankaasi yugandha dhulgo'an ayaa waxaa si gaara looga soo calaamadeeyey magaalada caasimadda u ah dalkaasi kambala iyadoona dadka dhintay oo ay ku jiraan carruur yaryar meydadkooda laga soo saaray burburka hoostiisa wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha oo isa soo tariyey ayaa waxa ay sheegayaan in dhimashada dhulgo'aas ka dhalatay ay tahay siddeed iyo toban qof iyadoona la filan karo in tirada dadka meydadkooda lasoo helayo ay sii kororto maadaama baadigoobka dad la leeyahay ay weli soconayaan wararka la helayo ee sidoo kale waxaa intaa ku dareeyaan in dhulgo'an uu ka dhashay roob xooggan oo ka da-a dalkaasi kaasoo mar kale ga yimaado khasaaraha nafeed ee uu geystay dhanka kale ku burburtay hanti fara badan oo ay ku jiraan guryo la deganaa musiibadan laga soo calaamadeeyey ugandha ayaa imaaneysaa iyadoo waqooyiga dalka etoobiya dhulgo dhowaan ka dhacay ay ku dhinteen dad ka badan laba boqol oo ruux mahadsanid xaaris wilaayadii islaamiga jubbada hoose ayaa dowlad diiniha u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinkii deegaanada wilaayadaasi bashiir muxdiin abwayman ayaa warbixinta warkan haya waxay ahayd dowro muddo saddex bilood ah ay u jilba xirnaayeen ciidamada xisbada iyo fursaanta wilaayada islaamigaah ee jubbada hoose taasoo loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee mucaad ibnu jabal allah ka raali noqde waxaana ay ku qaateen duruus kala duwan waxay bilaabatay duruus qaadashada dowradan koodii dulqacda sannadkii hore iyadoona fadhigii iyo xafladii khitaamka ahayd ee lagu soo afjarayna ay dhacday labadii bishan safar waxayna fursaanteeda iyo raggii xambaaray culumtii ay xambaarsaneed dowradan ay soo gudbiyeen bandhigyo cajiib ah oo ka tarjumaya funuuntii iyo kutubtii ay soo qaateen muddadii ay u jilba xirnaayeen qaadashada culumta sharciga ah macaashira almustamiciina alkiraam فمن دواعي القطبة والسرور في هذا المقام أن نسدي أسمى كلمة الشكر والعرفان التي لا تفي بما يختلج في صدري بما يختلج في صدري من مشاعر طيبة إلى مسؤولي مكتب الحزبة عموما وقسم الدعوة خصوصا من جهودهم المتواصلة في تأهيل رجال الحزبة والمحتسبين بكونهم مرآة العمل وقدوة الأجيال وكما نتقدم أيضا جزيل الشكر ووافر الامتنان مكللا بالحب والاحترام والتقدير إلى ولايتنا ولاية جبى السفلى وواليها الشيخ أحمد أبي يونس برعايتهما التامة لنا واعتنائهما الفائق حيث وفر لنا ما نحتاج إليه من وسائل تعليمية وأساتذة الكرام intaasi kadib waxaa madasha laga soo jeediyey warbixin ku aadan duruustii ay qaateen ciidanka xisbada alqur'aan wa culuumuhu qur'aanka oo saddex juz la xifdinayo tasxiixan wa nuqdan wa xifdan ah iyo tafsiirka qur'aanka oo saddex juz iyadana ah culuumu alqur'aan oo kitaabkii tuxfatu latfaal ah baa ka mid ahaa duruustaas waxaa kaloo ka mid ahaa siira kitaabkii la dhihi jiray sulam alwusuul lisheekh xaafid alxakami ayaa kutubta lagu soo qaatay ka mid ahaa kutubta lasoo qaatay waxaa ka mid ah fanu lxadiid kitaabka la dhaho cumdat alaxkaam culuumu alxadiid albayquuniya ayaa ka mid ahayd kutubtii lasoo qaatay fiqi waxaa lasoo qaatay kitaabkii abishujaaca ahaa fanu luqoo kale ajruumiga ayaa laga soo qaatay maadii xisaab ayaa iyagana lagu soo qaatay waxay xafladan gebagabada u ahayd dowlada mucaad binu jabal iyo kuwa la midka ah kaga duuneed in wilaayada jubbada hoose ay dhiirigelin u samaysay raggii dowlada loo soo xirayey munaasabadana ay goobjoog ahaayeen culamaa udiinka jihaadka iyo bulshada mas-uuliyiin kala duwan oo uu ku jiro sheekh axmed abuyoonis dowladda loo soo xiray ragga xisbada oo ah howlwadeeno iyo ciidamo shareecada ilaalow ah bulshadana sidoo kale waardiyeeya badqabkooda iyo si guud diinkooda iyaga oo fara wanaaga xumahana reeba ayaa waxaa la soo gebagabeeyey xilli ay wilaayada si dardar leh kaga socoto xamlada wacyigelinta ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo xisbadu ay qayb ka tahay garbaha ugu muhiimsan ee taabagelinaya mashruucan tanina waa mid ka mid ah miraha mujaahidiinta ee ka dhashay dadaalada dowladnimo ee bulshada horumarkeeda iyo badqabkeeda looga shaqaynayo arrinkaasoo allaha fadligii xoogga ay saaraan maamulada islaamiga iyo hogaankooda si ay qaybtan muraayadda u ah mujaahidiinta iyo guud ahaan muslimiinta ay u ilaaliyaan sumcadda jihaadka bulshadana ula macaamilaan qaab ay ku dheehan tahay xigmad iiwaano ay kaga soo qalindaaranayaan kitaabka qur-aanka mahadsanid walaalka abu ayman khilaaf xogan ayaa soo kala dhex galay madaxda jabhadda t b lf ee tigre kaasoo salka ku haya doorashada madaxtinimada dalka etoobiya marwaan maxamed ayaa si amaqaadaya warbixintan wararka ka imaanaya dalka etoobiya ayaa sheegaya in khilaaf xogan oo cusub uu mar kale soo dhex galay madaxda jabhadda t b l f kaasoo salka ku haya arrimaha doorashooyinka etoobiya khilaafkan ayaa yimid kadib markii guddida doorashooyinka etoobiya aqoonsi xisbanimo siiyey ururka t b l f madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ah ee tigreega taajowriida ayaa gaashaanka u duruuray go-aanka guddida doorashooyinka etoobiya go-aankiisa ayuu ku sababeeyey madaxa kumeelgaarka ah ee tigree in aqoonsiga xisbiya ee t b lf uu deegaanka ku keeni karo burbur iyo kala qaybsanaan dhanka kale xubno ka mid ah t b lf ayaa qabanqaabo ugu jira qabashada shirweynaha xisbiga maadaama uu guddida doorashooyinka etoobiya u aqoonsaday xisbi siyaasadeed riida oo baaq u diray guddida ayaa sheegay in kooxda rabta aqoonsiga xisbinimo iyo shirweynuhuba ay yihiin kooxdan gaar ah leho aan matilin t b l f kama soo horjeedno oo keliya laakiin waannu la dagaalamaynaa maxaa yeelay arrintaasi waxa ay kala qaybanaysaa ururka ayuu yidhi gitaajo waxaa muddaba jiray khilaaf xooggan oo u dhexeeyey guddoomiyaha t b lf dibrisyon jibre mika'il iyo guddoomiye ku-xigeenka islamarkaana ah madaxweynaha maamulka tigreega wararka qaar ayaa sheegaya in khilaafka uu ku soo biiray taliyaha ciidanka ee gobolkaas si kastaba ha ahaatee gobolka tigreega waxaa ka jira khilaafyo siyaasadeed oo ay dowladda etoobiya hurinayso abaaro iyo xasilooni darro cunto waxaana dhici karta in dagaal sokeeyo oo tigreega dhexdiisa ah qarxi karo maadaama khilaafkooda uu aada u sii xoogaystay ugu dambayntii bulshada ku dhaqan degmada tieglow ee wilaayadda islaamiga boqol ayaa si weyn uga faa'idaysanaya xamlada dacwiga ah ee ay ku dhawaaqday wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya iyadoo dhowaan wilaayada bokool ay ku dhawaaqday xamladii irshaadulum ah ilaa sabiili rashaad ayaa xamladaasi waxa ay ka dhaqan gashay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayadaasi warbixintan waxaan ku eegi doonaa kulan dhexmaray maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow iyo ganacsatada magaalada kaasoo socday muddo hal maalin ah islamarkaana ganacsatada laga wacyigeliyey arrimo dhowr ah intii uu socday kulanka waxaa ganacsatada la siiyey mawaadiic dhowr ah oo waxbadan ay ka faa'iideen kaasoo ay jeedinayeen culimaa udiinka aayad kale ilaahay mee leeya subxaana wa tacaala wa ina calaykum la xaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun korkiin way bahaaday hano ilaaliyo waa malaa'ig ee wanaagsan oo qorow iyad wal qorowkan kastow oo kasaa-ino wala isin suubi haytaan sika kasam culimmada qaar meedheena wala isin suubiya samayka gordaana walaha kuure wal huun hooba ein haddii walfayl ein walaha ka carafe intiiba caraftaas jart khayrag oraaya intaba uurkaas jaroona sharag oraaya ada si ka fahmaanba marka dadkaasani la jar horta in la ogaado ilaahay mayle subxaanahu watacaala sanaktubu maa qaaluu mayba qoro doognay wala yooliyin qoro doogna marka wal qorahayba waa wataquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm wataxsabuunahu hayina wahuwa cinda allahi cadiim gabagabada kulanka qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadlay warbaahinta ayaa si weyn u soo dhoweeyey awaamirta la siiyey iyagoona sheegay inay dhaqangelin doonaan baa kala kumutaa in isku digow oo waxyaabaha muskaraadka ah sid karaamo door iyo waxyaabahii bakhtigaas ee dhow aahaarta oo sayi-ada oo islaamka dhatiisa oo macnahayo ka leeyin waxay kala kumutaa atowbatu saadiqa oo islaamka dhatiis ilaahay subxaanahu watacaala dunuubta yeelahanku toobasheeno ilaahay lahagnagda macnaha yaa kuma tahay muxaramaatu waxyaabaha oo shubahaadka iyo haaramti iyo waxyaabahaas ku dheerada kale may kale kuma tahay alkhuluwatu waalikhtilaadu waalaqaani iyo kumutee wilaayada islaamiga ee boqool i ganacsatada kulankaas dhexmari ilaahay kheyrsa ulmadiigeek meelintininka koyti tuma ishan qodob mowduuca ninku hadali hal maalin wadaa ulmu kanle bedelaay kan lehnin galaay waxyaalo fara badan idinku faa'idni michael antoninka sheegaya tumi saddex qodob oo mamnuuc ah islaamka dhatiis muddina niinqobdi saddex bulood boqolkii boqol ka mahadsantay walaayada islaamiga unuun idahan dhoyaan boqolkiin boqol ka faraxsagna ummadimay baan sheegane oo siiba ganacsatadii inay owlaan ilaahijou ku obsadaan umaradii oona cadiyaan waxyaalaha laku reebay oo mayla raayuso oo hay ku ruugoy laarin iyo ku ruugan ilan waxyaalahaas dhammaantii oo bal manfacaad leh ma ee wal hun we dhammaantii oo bal hun we ni iyo mayla raay geeka munkarkii ini giibku gaadadaan ma eh mayba aha ini macruufkii giibku gaadadaano ilaahay diintiis giibku gaadadaano wali oo geeka ay la weelnay lar waxyaalahaas dhammaantiyo ilan walaa may kuma tahay waliyadan hun sida maqa- maqaadiraadka kuma tahay may kuma tahay waxyaalaha geeka jirka bedelaw oo geeka beledkagna waan idanka faafi walaa idanku xumana kumada geeka balaamay balla araga geeka may aragaas ahan yaraatoy wiinatoy in jirkii la bedeli shaydaan dacwadiitiisana la gaadadi oo shaydaan lahay walaa aamurannahum fala yugayiruna khalqallah faray ma faray dadki waana ilaahay may lahaay inshagada shaydhaankaas jirka bedelaayaan marka may lana ganacsatadii ee ilaahay ha ku qabsadeen maalmaha soo socda insha allah waxaan idiin soo gudbin doonaa kulamo kale oo lala yeeshay qaybaha kale ee bulshada waad mahadsantahay walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee wada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu